بسم الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ma جهلنا وذkرna منه ma نسينا فصل waa caشhaرkii لحaad kitaabka الرyاaض البdيعة فصl يجiب wuxuu فصلkan ka hadlayaa في صفة الاsتinjاء stijada istijaysiga صifadeeda qaabka la ysku nadiifinayo istijada loola imaadayo al-istinjaa yajibu waxaa waajiba al-istinjaa-u istinjaa baa waajiba istijaysi wey in qofkii istijadii la yimaado weliba waxay waajibku imaanayaa markuu qofku salaada rabo inuu u kaco waaba ku waajib salaadii wixii la mid a ama najaasa inay gaargaadho hadduu ka baqana de waa inuu iska dhaqo ama waktigu hadduu ciriiri noqdo dayqul waqti salaada waqtigeeda baa taagan istijaa waajiba min kulli khaarijin laga istijayso shay soo baxay dhammaantii min alqubuuli ka soo baxay xagga hore ee kaadidu ka timaado awiduburi xagga dambe shay kasta oo ka soo baxay in laga istijaystaa waajiba waase in kaana hadduu yahay shaygaasi najisa najaaso shaygaas soo baxay waa hadduu najaaso yahay walow shaygaasi najaaso naadira shay naadira inuu yimaadaba ha noqdo qofkii waxaa ka yimid medi iyo wedi manidii maaha bini aadamka laga abuuray wedi iyo medi oo ka yimid ba allaha ka dhigo waa inuu ka istijayso laakiin qofka shay daahir ah shayga yimid hadduusan najaaso ahayn ee shay daahira ka yimaado sida meni oo kale si jawaajib maaha waa un sunna mooyaane waajib maaha way in kaana najisan weeye hadduu sheega soo baxay hadduu ahaado mid najis oo najaasaa oo lawwafa lawwafa uu qooyo maxalla khuruujihi meeshuu ka soo baxayey soo bixidiisa maxalkeed meeshuu ka soo baxayey ayuu macnaha shaygan ku dhegay oo qooyey oo najaasay shay qoyan hadduu yahay weeye hadduu shay qallalan qofku ka yimaado la mid maaha waayo wax qallalan baa ka yimid najaasaba ha ahaadeene meeshiina waa qalalanta waxaana waa qalalan yihi dee weesadii sunnaha iska ahaatay laakiin wujuubkii meesha ma yaallo kamaa afaadahu ibnu xajar fii fatxi iljawaad waa irshaadka sharxiisa waxaa lagu istijaysanayaa biyo mudlaqa wax haddii la dhaho waa maxay waxaani waa biyo la dhahayo meeshaa wuu dhaqayaa ilaa malihiisa ay qaalib u noqoto najaasadii inay ka dhammaatay biyo intaa le ku dhaq lagu dhihi maayo intaa muddaa wad lagu dhihi maayo dhaqidda iyo marmarinta meesha ilaa isaga melihiisa isdhaho wixii waa dham ka dhammays buu dhaqidda wadaya oo waxaa lagu garanayaa meeshii in adayg soo galo meeshii jirka ahayd u dhaqayey soo u dhaqayey haddaan wax najaasaha saarnayn dee jir adag bay noqonaysaa gacantiisa adaygaa markay taabato calaamad bay u tahay najaasada in meesha ka baaba'day la dhihi maayo in najaasadii meesha ka baaba'day hubiyo gacanta urso la dhihi maayo lagama dalbin in kaana najisan oo walow wafa maxalla khuruujihi soo bixidiisa maxalkeedana uu qooyo gaaray wayajuusu waxaa bannaan an yastanjiya shaqsu shaqsigu inuu ku istijaysto bilaxjaari dhagaxyo faqad oo keliya qofku inuu dhagax iska isticmaalaaba u bannaan iyo wixii dhagax macnihiisa qaba la mida walow bilaa cudurin cududaar la-aanba ha ahaado cududaar baan leeyahay biyaan waayaya ma aha walow bilaa cudurin cududaar la-aanba ha ahaado isagoo biyihii haysta waaba tanba wain kaana walow kaana haba ahaado calaa darafilbaxri badda daanteeda badda qarkeeda hadduu fadhiyo oo waxaanu biyaha badda intaa lag ag joogaan waxa u bannaantay iska daaya biyaha inuu dhagax isticmaalo ma aha dhagaxa marka la isticmaalay in la leeyahay waa biyaha la waayey ama biyaha yaraaday ma aha wain kaana calaa darafilbaxri badda xeebteeda ha joog dacalkeeda iyo dhinaceeda hadduu doono ha joog dhagaxu waa u bannaayay waliqtisaaru ku gaabsasho cala almaa'i biyaha lagu gaabsado ayaa afdalu fadli badan ka fadli badan min alikhtisaari ku gaabsasho cala alxajari dhagax qofkii inuu biyo keliya isticmaalo kolle horta inuu labada isku daraa fiican dhagaxii isticmaalo biyana ka dambaysiiyo hadduusan isku darayna kolley midkood ku gaabsanayo ama biyaha ama dhagaxa biyaha inuu ku gaabsadaa fiican waxayna ka fiican tahay inuu dhagax ku gaabsado iyadoo loo ogolyahay dhagaxii leanna biyuhu waxay ku fiican yihiin muuqaalkii najaasada waa dhaqayaan kow raadkiina waa dhaqayaanoo meeshii wax raada oo najaasadii raadkeedii ku harimayo laakiin dhagaxu saa maaha waay raadka dhagaxu ma dhammayn karo ayib taasina wataa waljamcu in la jamciyo biyaha iyo dhagaxa baynahumaa dhexdooda ayaa afdalu fadli badan biyaha iyo dhagaxaba in laysku daro baa fiican biyo keliya in lagu gaabsaday ka fiicanta wuxuu ama kaadiha la iska nadiifinayo ama qaa'id haddii labadiiba la jamcinaya dhagaxa la hormarinaya dhagaxa najaasada ha ku zuuliyo waayo dhagaxii buu markaa ku zuulinaya marka koowaad ka bacdina biyihii buu u daba marinaya inuu dhagaxu in labadaba in la jamciyo ay fadli badan tahay waxaa u daliila waxa soo arooray oo ah qowlka ilaahay uu yidhi fiihi rijaalun yuxibbuuna an yatadahharuu masaajidkaas dhexdiisa waxaa jooga rag jecel inay isnadiifiyaan oo ay daharo qaataan isdahiraan masaajidkaas waxaa masjidu qubaa masjidu qubaa deedna nebigu waaba aaday aayaddu markii soo degtay qoladii raggii buu tegey calayhi salaatu wasalaam wuu la fadhiistay wuxuu yidhi waryaaye reer ansaareed ilaahay waa idin ammaanaya maxaa samaysaan markaa weysaysanaysaan iyo markaa isjijeysanaysaan waxay dhaheen dhagaxaan isticmaalnaa marka hore ka bacdina biyaan ka dabageynaa markaasuu aayaddaa nebigu akhriyay calayhi salaatu wasalaam fiihi rijaalun yuxibuuna an yatadaharuu an yatadaharuu wallaahu yuxibu lmudahiriin ayuu akhri suuratu tawbay ku jirtaa boqol sideed aayadda ah wayajibu waxaa waajiba tandiifu lmaxalli maxalka nadiifintiisa meeshii maxalka aad wax ka yimaadeen in la nadiifiyo min cayni najaasati najaasada caynteedana laga nadiifiyo muuqaalka najaasada iyo wa afarihaa najaasada raadkeedaba in istanjaa hadduu ku isijeysanayo weeye bilmaai biyo hadduu biyo ku isijeysanayo najaasada caynteeda iyo raadkeedaba inuu zuuliyaa waajiba weliba inuu qofku xoogaa sidii qof doconaya inta iska dhigo si meelaha laalaabka ayo u dhaqo ayaa fiican wixii uga dhammaadaan fain istanjaa hadduu istijaysanayo bilxajari dhagax dhagax hadduu isticmaalayo cufiya waa la cafiyey can اlahari اlqaliili aharka iyo raadka yar alladii kaasoo aharkaasoo laa yuziiluhu uusan zuulin karin ila almaau biyo mooyaane dee urta iyo waxaasoo dhan waxaa dhammayn kara waa biyaha dhagax maaha moogta raadkaas biyo waxaan ahayn aysan zuulin karin waa la iska cafiyey maadaama wuxuu isticmaalayo dhagax uu yahay waxaana wax zuulin kara waxaa jira biyo laa yuziiluhu ila almaaw aw ilkhazafu mooyaane wax kaloo zuulin kara male jilay ama jayga yaryar asiqaaro ee yaryar ee dhagaxa weyn maaha dhagaxyo yaryar maaha wax kaloo dhammayn kara ma leh waa la iska cafi ayib sidaas baa looga dhammaynaya alkhazaf waa jelaygaa iyo jacabkaa yaryar iyo shaygaas waida اkhtasara marku gaabsado qofku calى اlxajari dhagax uusan biyo isticmaalayna dhagax kaliya isticmaalayo wajaba waxaa waajiba halaaثu masxaatin saddex masax saddex masax baa laga maarmaan oo mid kasta meeshoo dhan la mariyey saddex dhagaxa miyaa la marinaya hal dhagaxoo saddex dhinac leh xataa ku filan saddex gees leh taas baa la marinaya saddexdu waa lagama maarmaan wain nadafa nadafa almaxalla maxalka haba nadiifiyo aqalu wax ka yaraan badan minhaa saddexda masax xataa haddii meeshii wax laga tirayey saddex dhagax intaan saddex jeer la marin ay nadiif noqoto mar ama labo ku filnaato saddex in la gaarsiiyo waa laga maarmaan waynadafa almaxalla aqalu minhaa saddexda masax wax ka yar hadday doontaba meesha ha nadiifso tiradan isdheeroo saddexdaa in la gaarsiiya lagama maarmaan ah wain lam tunadifhu haddaysan nadiifinhu oo maxalka ah meeshi wax ka yimaadeen athalaathu saddexdii hadday ku filnaan weydo saddex dhagax markuu marayo meeshii weli waxbaa laga tirayaadoo ku yaal wajaba waxaa waajiba an yaziida inuu ziyaadiyo calayhaa dusheeda dhagax kale iyo dhagax kale iyo dhagax kale ha ku daro xataa yunadifahu ilaa uu ka nadiifinayo waayo taas baa laga maarmaan weliba dhagaxa waa inuu fiiriyo in dhagaxu weli wax soo tiraya in kale intuusan dhagax iska tuurin haddii weli uu wax soo tirayo si uu dhagaxyo kale usii isticmaalo baa laga maarmaan ah oo sunno ah fain nadafahu fain nadafahu hadduu nadiifiyo hu macalkii biwitrin tira isdheer lam yaziid ma ziyaadinayo calayhi dushiisa shay-an waxba tiradaas dheer waxba ku darmay calayhi cala alwitri wey saddex dha markuu marayey ama tirada la midoo tira un isdheera sida shan ama toddoba waaba kaafi dhagax kale wax kale isticmaali mayo ku- ha ku joojiya tirada isdheer tirada isdheer ha ku joojiyo waynadafahu hadduu ku nadiifiyo bishafcin washafci soo maha tira isleeg watriguna waa tirada aan isleekayn tira isleeg haddii markuu marayo afar ama lix ama sideed arrintii dhammaato fasunnatu sunnadu waxaa weeye loo isaga loo suneeyey an yaziida inuu ziyaadiyo waaxidatan mid dheeraada mid kale ha kusii daro si tira isdheer loo helo afar markuu maraya arrintii iskeento nadiif noqoto mid shanaad ha ku daro dhagaxaasaasaa loo isticmaalaya wayaquumu maqaama alxajari wayaquumu waxaa qumaya maqaama alxajari dhagaxa booskiisa fi lisinjaa'i sijada dhexdeeda kullu jaamidin shay qallalan dhammaantii kaasoo daahirin daahira kaasoo khashinin ka kan adag oo wax fujinaya ama wax tiri kara kaasoo yaqlacu fujinaya cayna najaasati najaasada caynteeda wax kasta dhagax haddii la- xataa layska badaayo waxyaala dhagax la midaa jira oo lagu isijaysan karo sida laamaha iyo qoryaha iyo waayo mayraxda jili jilifta adag iyo waxaas waa shay kastoo kullu jaamid daahirin khashinin yaqlacu fujinaya cayna najaas ka khirqatin ba- oo kale weeye jaan oo kale booskii dhagaxay gelaya waay shay jaamida oo daahir ah kuwaasi booskii bay gelayaan baa lagu yidhi wa shuruudu listinjaa'i istijada shuruudeed bilxajari lagu istijaysanayo allaa yanshafa alkhaariju shayga soo baxay waa inuusan engegin khaarijkii soo baxo annajisu ee najaasadaha waa inuusan engegin yanshafa alkhaariju annajisu ee- waa inuusan qalalin yanshaf dhagaxu markuu meesha wax ka tarayo wixii soo baxay meeshu waa inay qoyanta meel qallalan dhagax waxba ka qaadi mayo wa allaa yantaqira waa inuusan guurguurin shayga soo baxay alkhaarij wey can ilmaxalli booski alladii maxalkaasu istaqara fiihi uu ku sugnaaday waxaan markii imaanayay waaya meeshii markuu soo baxayey uu soo maray waa inuusan dhaafdhaafin taas baa la rabaa hadduu dhaafdhaafo tacayanal maa biyaa caynoobay biyo waa laga maarmaan waa laa yantaqila waa inuusan guurguurin intiqaal meel buu ka soo baxay meel kalou ku dhacay meel qalalan baa u dhaxays mada waa laa yujaawis albowlu kaadidu waa inaysan tallaabin xashafata dakari dakarka intiisa hore kaadidu intaa hore ee gudniinka muuqata waa inuusan intaas kaadidu dhaafin xashafata dakari waa kii labaa ama xashafata dakari dakarka xashafadiis walalqaa'iduna waa inuusan dhaafin safxata alalyatayni labada baryood isdaboolkood wixii soo baxay waa inaysan intaa dhaafin wa allaa yasila waa inuusan gaarin haddii kuwaasoo dhan ay dhacaan hadda aan sheegayno tacayanal maa biyaa caynoobaya biy biyo laabud ma ma almaau laabudda wey biyo lagama maarmaan wixii waa qallaleen meeshii bay dhaafeen waa guurguureen biyaa caynooyin walaa yujaawiza walaa walaa yasila waa inuusan gaarin bowlul unhaa midda dhadig kaadideedu ilaa maxalli jimaaciha maxalka kaadida meesha kaadidu ka soo baxda intay dhaafto kaadidu maxalu jimaaca haddii kaadidii gaadho taasna dhagaxii wax tari maayee waxaa laga maarmaana biyo tacayanal maa wey biyaa caynoobay biyaha lagama maarmaana ayib najaaso kale ajnabiya waa inaysan meesha imaan shay qoyan waa inaan la marin oo aan ku filnayn istijo ahaan ugu filnayn markuu xaaji gudashada soo gaaro suuliga ama xamaamka ilinkiisa yimaado buu dhahayaa allahuma ini acuudu bik ducadaasoo akhrisanaya min arajs alnajs alkhabiis almukhabas alshayطaan alrajiim ama allahuma ini acuudu bika min alkhubuثi wاlkhabaaئis min ashayطaani اlrajiim xamaamkiibuu gelayaa lugta bidixdaabuu horgelinayaa hadhow markuu soo baxayana midigta uu soo hor saarayaa markuu soo baxay xamaamka ka soo baxay lugta midig baa lasoo hor saara masaajidka laakiin marka la gelaya lugta midig baa la horgeliyaa lugta midig baana ku dambaysa weliba markuu halkan ka soo baxo wuxuu dhahayaa alxamdu lilaahi aladii mahad allihii buu u ahaaday aladii adhaba allahaasoo ka tegsiya canii xaggayga maa yu-dinii waxa dhibaya qofku markuu meesha kusii ordayay waxbaa dhibayay kaadi ama wax kale wixii dhibayay allah iga waday baa mahad leh wa amsaka calaa maa yanfacuni wixii anfacayana igu reebay ila qofka cunada nafaqadeedii iyo brotiinkeedii iyo ma garanaysaa qofku waa ku haray wixii qashan ahaana waa lasoo tuuray sidaas buu isna ducadii ogu akhrisanaya oo ula imaanaya ilaa meesha waa meel maxal khaluhu waa meel dee howlahaasaa loo galaayo ummado kale iyo waxaasaa laga yaaba inay ka agdhow yihiin in laga xirsi xirto oo yaa adkaarta la akhristo baa la rabaa marka la gelayo iyo marka laga soo baxayaba intaba darsigeenu intaasuu ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab